salin hela jidid suurad badan oo waxa saaro koraan beli'ida magaalada aanosana sidoo kale muhiimiga in isdareerarka baabuurtiya shacabka iyo weliba wiise maamulka degmada dhuusmareeb bilaabay oo la jidfurowe jidadkan oo dhakafurahay dhuusmareeb tuusub iyo weliba maamulka wiise shacabka miilas deganka ganiyena nidaamkii olaha siduusan dareera xanakumada shacabka caasimada dowlad goboleedka galmudug ee magaalada dhuusmareeb yaan hadhowaay ololaga jidfurowka ee maamulka degmada uswada hanasana kadeega dholosho oo yahay ka-eedii jidfurowka afar sano ka hor kowdii tiimkii saare iyo naqshadda ayaa nooga yimid eryadan dadka communitiga waa si fiican isu fahna waa naga dhaadhiciyeen in ay naqshaddu tahay waddooyin waaweyn oo laami ka soo dhacaya oo soddon qaar yahay qaar shan iyo toban yahay iyo waddooyin goos ah oo intaba dhex mari doona beeraha iyo deegaanada waaweyn oo la degan yahay iyo dhulka bannaan oo dhanba dhulka deegaankan ku qurxin doona oo boos kasta iyo deegaan ganacsi oo kastoo dhan uu dadka xili doono afar sano ka hor ayay naqshadaasi ahayd maanta fulinteeda ayaa la jooga haddii la yidhahdo dhuusamareeb cusub oo caasimadda galmudug inay cusboonaato dadka deegaanka naga jiilka dambe ilmaha mustaqbalkooda dan ugu jirtaan isleeyahay aniga laba wado oo waaweyn ayaan ugu deeqay dadkaas ee communitiga dhuusamareebeed beerteeda soo martay oo maalintii waa asbuucii hore midaan martay waan aqbalnay aan kala shaqayna tiimka waday iyo degmada inay waddadaas shan iyo tobanka mitira marsiiyaan maanta oon joogno shantii bishii nuuf oktoobar laba kun labaatan iyo afarta waxaan waddadii waxaa kusoo aaday shan iyo tobnaad laami kasoo dhacayso kale beerta hadda mar labaad geedahan liinta aad ujeedaan ilaa sagaal ka mid a ama sideed ka mid a liin tira badan ayaa beerta ku taal oo qaar ka mid a shan iyo toban sana uu beeran yahay liintaas midhaha le ujeedo iyo geeda babaayo aad u fara badan way soo aaday waana soo dhowaynaynaa qolada jidadka aniga jidkaa igu soo aaday beertaydiibuu ku soo aaday ceelkaygiibuu ku soo aaday waad u jeeddaan waa la baabi'iyey waa la soo falay laamiguu ka yimid waan ku faraxsannahay waana doonaynaa jidka in la bixiyo waayo waddanku jidba ma lahayn ba awalba jid ma lahayn dadka unbaa xirmaaniyey marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan ka xumaay waagii horeo jidka ilidda layga xidhay laakiin maantoo jidkii la ii bixiyo v i b ou yahayo dhulkayga xaggii xaggaba jid ku leeyaha aad iyo aadaan ugu farxayaa waan soo dhowaynayaa aad iyo aadna waa ugu mahadsan yihiin qolada jidadku inay saasna u shaqeeyaan cadaaladda dadka u sameeyaanaan rajaynaynaa ilaahay baa la xisaabtamaya ilaahay baa macnaha dadka umarada ah oo madaxda ah oo ama guddoomiye ha ahaado ama guddoomiye ku-xigeen ha ahaado ama taliyo ciidan ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado cadaalad unbaa laga rabaa qiyaamahana waa la soo taagayaa hadday cadaalad samay waayaan